shirka madasha wadatashiga ee soomaalida sanadkan waxaa halkudhag looga dhigay kaalinta soomaalidu ay kaga jirto nabadda geeska afrika ay ku nooshahay waxaana kasoo qaybgalay shirkan haldoor kala duwan oo soomaaliya agaasimaha haayadda heritage oo iyaduu shirkan soo qabanqaabisay cabdirashiid khaliif xaashi ayaa v o eeda uga waramay shirkan waxaan u bixinay kaalinta soomaalida ee nabadinta geeska afrika sidee baa loo dabar furaa karaanka ummadeed ee soomaalida si loo gaaro horumar ama loo higsado horumar haddii si kale loo dhigo dadka soomaalida hadda taleefon ka tooslaha loo yaqaano ama niclaha ama dan ka hada loo yaqaano inay noqdaan lama rabo waa inay iphone ten oo kale noqdaan oo cilmi ka buuxo siday meel u gaaraan taasna waxaa lagu heli karaa waa la yidhi nabad waxaan u yeernay madaxweynihii cagshar baan u yeernay wasiirkii arrimaha dowladda soomaaliya aan u yeernay wasiirkii jabuuti baan u yeernay somalilan khubaro badan oo xisbiyada dhan iyo aqoonyahankii baa noo yimid waxaan u yeernay ganacsatadii waxaan u yeernay jaamacadihii waxaan u yeernay aqoonyahankii waxaan u yeernay bulshadii rayidka ahaa sidii looga tashado sidii meel loogu guuri lahaa oo waddan beere leh oo xoolo leh sida gaar ahaan soomaaliya daraasad ballaaran baan ka samaynay beeraan leennahay xoolaan baan leennahay kalluun baan leennahay haddana gaajaa loo dhimanaya waxaana keenay dadkii baan wax soo saar lahayn aqoon lahayn xirfad lahayn marka soomaalidu inaan mar walba lagu murmin xaggee loo guuray iyo maxaa dhacay laga hadlo gobolkan soddon milyan baan nahay kaalintee ku leennahay nabadda maxaan ka leennahay dadkeenna seebaan keyrkan ula baritami karnaa aqoonta iyo xirfadda iyo waxbarashada waxyaabahaasaan ka hadallay dee shirkun hadduu furmay hadda la geli doonaa doodaha waaweyn shirka waxaa furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda jabuuti muumin xasan barre waxa uuna kasoo qaybgalayaasha uga mahadceliyey wakhtigooda isagoona intaasi ku daray inay rajaynayaan in gebagabada shirka ay wax fiican ka soo baxaan runaantii ani walaalayaal waxay ii tahay sharaf farxad weyn idaan inaan idinkala qayb galo shirkan qiimaha iyo qaayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir iswadaarsiga maskaxmaalka soomaalida anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda jabuuti guud ahaan madaxweynaheeda madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo runaantii aabaka martigelinta maanta fadhino marka xiga walaalayaal waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya walaalihii gabdho iyo wiilba ahaa ee ka soo shaqeeyey shirkani siduu u qabsoomi lahaa inoona ku suurto geliyey inay noo qabsanto fursaddan aada iyo aada u wanaagsan waa fursad runaantii dad waxgarada samatalisa maskax maala ay iskugu yimaadeen runaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummadooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan waxaan leeyahay walaalayaal shirku haddii aan ahay wakiilkii dowladda jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti waxaan leeyahay horta soo dhowaada haisbarteynina dhulkiinni baad joogtaan waxaan rajeynayaa joogitaankiinu inuu ahaado mid raxale nagu raba insha allahu tacaala xusuus wanaagsan waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
wasiirka arrimaha dabadda soomaaliya axmed ciise cawad oo hogaaminayay wafdiga ka socday dowladda federaalka oo ka hadlay asna bilowgii shirkaas ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii dadka soomaalida ee degmadani ay nabad waarta ugu noolaan lahaayeen waxaa layna weydiiyey inaynu ka hadallo kaalinta soomaalidu uga jirto nabadaynta geeska afrika oo ah mowduuc muhiimah oo wakhtigiisii la joogo maxaa looga baahan yahay nabad geeska afrika maxaa soomaalida faa'iido ugu jirta mowduucaas waa muhiim dowladda soomaaliyeedna waayahan dambe way ku howlaneed ka dhabaynta in riijinka gobolkeennu geeska africa uu noqdo mid nabadeed marka in loo la nabadeeyo la iskaashado muhiim bay u tahay soomaalidu sida anigu qabo ama imbiricali haddii la fiiriyo la xaqiijin karo soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkan inuu nabad ahaado uuna iskaashado colaadaha gobolka ka jiray innaga inoo ku dhibta inoo ku badan ina ka soo gaarta soomaalidu waxay noqon kartaa qowmiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay shirkan waxaa markii ugu horreysay ka soo qaybgalay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya mustafe maxamed cumar waxa uuna v o eeda u sheegay in kulankan uu fursad weyn u yahay guud ahaanba dadka soomaalida ee ku nool degmadan geeska afrika
soomaalida deegaanku waxay noqonayaan ama ay yihiinba bariishka isku xidha soomaalida guud shanta soomaalida wixii la odhan jiray marka waa dhulka maaragtay dhammaantood la leh dariska la marka saas iyadoo laga duulayo wixii u soo hagaaga xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga bulshada xagga ganacsiga intoo dhan waa wax dad kale u soo hagaagay marka waxaan isleenahay haddii siyaasadda deegaanku degto dhinaca ammaanka hadda ka hor waxaa jiri jiray dhibaatooyin waad ogtahay dhinaca xuquuqul insaanka dhibaatooyin baa jiri jiray dhinaca ismaamulka maamul wanaagga waxaa ka jirta dhibaatooyin waxa haddii meesha ka baxaan dadkuna isu furfurmaan waxaan aaminsanahay in xaaladda guud ee soomaaliyeed ay ka reyn doonto guud ahaanba shacabka soomaaliyeed meeshii doona ku noolaadaan waa markii kugu horreysaad ka soo qayb gasho shirkan heritage bal ka waran dareenkaaga dadka kala duwan ee soomaalida isku yimiday maxaad is leedahay wallaahi shirkan aad iyo aad buu fiican yahay sidoo kale in lasii wadan wanaagsan tahay wuxuu dogo ka yahay in dadka soomaalida ay isku wada yimaadaan oo dadkii haldoorka ahaa ee aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta ahabaa meesha jooga taasina waxay keenaysaa in shirka waxaa lagaga hadlaya waxaan ahayn bannaanka xitaa xidhiidha la sameeyo la isu yimaado afkaaraha khaldan ee la kala aaminsan yahay meesha ay ku baaba'aan marka waa shir aad iyo aad manaafacaad wey farabadan u leh inuu sii socdana ay tahay waa sanadkii saddexaad ee hay'adda heritage ay soo qabaqaabiso kulan noocan iyo kalea sagaal siciid faarax v o e jabuuti